dhacdadii qaraxii syl maalmo ka hor ka dhacay iyo kuwo badan oo ka horeeya ayaa durbaba xiisada ku aadan dhanka amniga ka dhex abuuray hay-adaha dowladda soomaaliya baarlamaanka ayaa u yeeray ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta laamaha ammaanka si wax looga weydiiyo habacsanaanta nabadgelyada iyo waxa ugu wacan in magaalada muqdisho ay ka dhacaan weeraro iyo qaraxyo wax badan aan kala fogeyn oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed dowladda oo looga bartay marka ay wax dhacaan kadib magacaabista guddiyo gaar ah in loo xilsaaro wixii dhacay iyo baaritaano aan wax badan kasoo bixin ayaa iminka ciyaarayso door ka bedelan kii hore si ugu yaraan ay isaga khafiifiso culayska su-aalaha ugu imaanaya xildhibaanada baarlamaanka ee qeybaha bulshada yaasiin maxamed bucul waa xildhibaan hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka soomaaliya maalintii ay dowladdu halkaas soo gashay qaraxun bay ku jirtay mas-uuliyiin la leynayay dhibaato taagnayd intaasna waxyaalaha la tilmaama ama oo la sheegaa waxa weeye baadhitaan iyo waxbaa laga qabanayaa inkastoo de la fashilinayo waxyaaba badan la jirto ay ammaanku jiro haddana dee caqliga biniaadamka ma sii karo gaadhay intaa leeg walxa intaa leeg magaalada in lagu soo ururiyey ama lagu soo sameeyey oo haddana systemka kusoo baxa in magaalada aad aragtay waxay ka noqotayba dacaado oo haddii maanta qaraxdho qarax baa dhacay mooyaane wax intaa baxsan ama cid dhibaatadaas loo saarayo oo lagula xisaabtamayo ama cid xil looga qaadayo intaasba arki maysid waxaan qabaa dee dadku waayel hortiisa caana loogu barxaabay soomaalida tiraahdaa markaa waxay iska noqotay dee nin walba tii ilaahay tii alla sugta mooye wax kale oo muuqda meesha ma yaala dhibaatada ka jirta amniga ayaa sababtay kulamo aan loo kala kicin dowladda dhexdeeda midkii ugu dambeeyey oo golaha wasiirada ay isugu yimaadeen oo ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu go-aamiyey in talisyada nabad sugidda qaranka iyo booliska ay si toosa u hoos tagaan maamulka gobolka banaadir si amniga ay uga wada shaqeeyaan taa oo iyadu laf ahaanteeda ay dad badan su-aalo ka keeneen gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka soomaaliya daahir amiin jesow ayaa sheegay in tallaabadani ay muhiim u tahay sugidda amniga iyo wada shaqaynta ciidamada dowladda ee qeybaha bulshada aniga waxaan u arkaa arrintaas iyadaa mid muxuu ahaaye hay-adaha amniga ay caddaynayaan in heer laan ilaa heer waaxeed ilaa iyo heer degmo inay isku ballaariyaan ay rabaan waayo waxa amniga sugaayo degmo walba waxaa loo dhammaystira hay-adahedii amniga ilaa heer xaafadeed ayaa la sameeyey xabsiyaalkaa loo sameeyey stationadii iyo booliiskaa la sameeyey waxaa weeye xarumihii ay degmada ku howlgeli laheyd ilaa heer waax ayaa la sameeyey marka dowladdii waxay waxay soo jeedaysay waxaan u arkaa aan mas-uuliyad wadareed wada qaadanno oo aan noqonno dad isballaariyay dowladnimada yay noqon wax hal gacan hase ahaatee fikirka waxaa ku diidan maxamed maxamuud saleebaan dhigaweel sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada soomaaliya anigu amni ummadda soomaaliyeed sidan loogu sugayo uma arko waayo taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliskaba iyagaa xaq logule hataa shaqada xataa ka xumaato waanu bedelaynaa oo wixii hore waxbaanu ka bedelaynaa oo sidaa wax nooga xumaadeen laakiinse guddoomiye gobol waxaa adduunka caalamka laga sameeya qabalay wax la dhaho oo tobankii qoysba xataa guri waxa ku jira la ogaado midna macnaha wax waxaa loo baahanya wuxuu inay soo socdaan mogta waxbaaba waxba yar baaba inoo hadhae anigu dee waxaan u arkaa shantan bilood hadhay in dowladda dambe wax sugta mooyaane in ay ay macnaha sidii ay wax ku sugi karaan amnigoodii iyo shaqadooda halkii uga sugtaan go-aanka ka soo baxay golaha wasiirada ee la xiriiray sugidda ammaanka magaalada muqdisho ayaa inkastoo ay soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta dowladda haddana waxaa dhaliilay xubno hore xilal uga soo qabtay dalka iyo siyaasiyiin caan ah kuwaas oo sheegay inay u arkaan tallaabo la doonayo in lagu dayaco mas-uuliyadda dad kale ay lahaayeen kadib markii uu faraha ka baxay ammaanka fashilna ku yimid sheekh axmed sheekh maxamed buraale oo horey uga tirsanaan jiray baarlamaanka soomaaliya ayaa isagu aragti aan ta ahayn qaba walow farsamo xumo badan ay jirto oo oo la dhihi karo waxaan ammaan ma jiro la dhihi karo oo askarta sidii la rabay aan ahayn laakiin waxaan anigu waxaanba aaminsanahay wax celin kara ma jiraan ilaahay inuu celiye maahana wax celin kara ma jiraan sababtoo ah qofka markuu rabo asaga inuu noolaado waxna dilo waxna baabi'iu rabo markaasaa la iska celin karaa laakiin qofka markuu soo baxo asagoonba noqon rabin oo gurigiis inuu nabad ku aado rabin markuu soo baxo la iska celin karo waxaan ilaahaygii oo qaadirka ahaa inuu dadka ka celiyo maahan si kastaba ha ahaatee kulankii baarlamaanka ee su-aalaha lagu weydiinayay ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda oo xalay fiidkii soo gaartay darteed ayaa maanta mar kale loo ballamay in lasii ambaqaado waxaana mas-uuliyiintu ay ahaayeen sida ay warar ku sheegayaan kuwa iska difaacayay su-aalaha adag ee ugu imaanaya xildhibaanada iyadoo inta ay doodu socotay la sheegay in laysku canaantay inkastoo maanta si weyn looga dhowrayo natiijada kasoo baxda kulanka baarlamaanka oo xitaa shirkii golaha wasiirada loo baajiyey si la mid ah kii shalayna saxaafaddu ay dibadjoog ka tahay saynab abukar maxamed v o a muqdisho